galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa galab arbaca bisha nofembarna waa soddon sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali datcom idaacadda galabtana waxaa si wada jiray kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mida doorashada xubnaha aqalka hoose oo markii u horraysay maanta ka bilaabatay magaalada muqdisho musharax mahad cabdalle cawad oo ku guulaystay konton cod halka musharax xasan maxamed nuur uu helay hal cod sidaas darteed natiijadii maanta doorashada waxaa ku guulaystay oo hordhaca musharax mahad cabdalle cawad
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha adeer gacanlaqaan iyo dalool qaaxa iyo feero qumud iyo baruur iyo leg iyo qowdhihii kuruska kuu wada qorsheeyay islow neefka wada qaado
waxaa kalood dhegaysan doontaan warbixin aannu ku falanqaynayno dib u dhaca doorashada madaxweynaha ee soomaaliya
shirweyne looga hadlayo arrimaha abaaraha ee ku soo noqnoqda soomaaliya oo maanta ka furmay muqdisho waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warka caalamka wararka naga soo gaaraya magaalada jowhar ayaa sheegaya in guddiga doorashada dadban ee heer federaal uu gaaray go-aan dib loogu joojinayo doorashada koob iyo toban kursi oo ka harsanaa xubnaha aqalka hoose qeybo maamulka hirshabelle waa qeybta maamulka hirshabelle sida v o edu u xaqiijiyeen xubno guddiga doorashada ka mid ah joojintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha hirshabelle uu faragelin toosa ku sameeyey shaqada loo igmaday guddiga doorashada muran xoog leh ayaa waxa uu maalmahan ka taagnaa ergada mid ka mid ah kuraasta aan weli lagu tartamin ee aqalka hoose weli si rasmi ah ugama aanay hadlin guddiga doorashada heer federaal iyo sidoo kale maamulka hirshabelle oo lagu eedeynayo in uu qeyb ka yahay muranka taagan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa faray guddiga amniga doorashooyinka inay ilaaliyaan faragelin kasta oo lagu sameeyo odayaasha dhaqanka musharaxiinta iyo ergooyinka war qoraal oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu amray ciidamada nabad sugidda qaranka ee nisa in ay joojiyaan faragelinta ay ku hayaan doorashada dadban ee ka socota gobollada dalka soomaaliya qoraalkaasi ayaa si toos ah waxa uu ugu socday guddiga doorashada dadban taliyayaasha laamaha ammaanka dowladda iyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobey ee soomaaliya michael ketin qoraalkaasi waxa uu ku eedeeyey hay-adda nabad sugidda qaranka in siddeed iyo labaatankii bishan muqdisho ay ku xirtay oday dhaqameed ka tirsan kuwa iyagu ka soo jeeda gobollada waqooyi oo ka tirsan odayaasha boqol iyo soddon iyo shanta ah
guddoomiyihii hore ee gobolka massachusetts mid ramney oo ka mid ahaa siyaasiyiinta sida weyn u cambaarayn jiray madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa hadda ammaanay trump kadib kulan casho ah oo ay xalay wada yeesheen wadahadaladii xalay dhex maray isaga iyo donald trump ayuu mid ramney ku sifeeyey kuwo rajo xiise iyo soo jiidasho leh hadalladaasi ayaa imaanaya sagaal bilood kadib markii uu ramney khudbad uu jeediyey intii uu socday ololihii tartanka musharaxnimada xisbiga jamhuuriga uu ku taageeray musharaxiintii ugu dambeysay ee trump kula tartamay doorashooyinkii isreebreebka musharaxa xisbiga jamhuuriga bishii maaj ee sanadkan ramney waxa uu si kulul u weeraray trump isagooo yidhi haddii trump la doorto dhaqaalaha waddanka waxa uu geli doonaa fadhiidnimo daba dheeraata hadalka halka siyaasaddiisa arrimaha dibaddana uu ku sheegay mid aada u liidata mid ramney oo u tartamaya doorashada xilka madaxtinimada marey u tartamay xilka madaxtinimada maraykanka sanadkii laba kun laba iyo toban ayaa hadda ka mid ah dadka ugu cadcad ee laga yaabo in madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump uu u magacaabo xilka xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta lagu wadaa in kulan deg dega uu ka yeesho dagaalada sii kordhaya ee ka socda magaalada xalab ee dalkaasi syriya kulankaasi ayaa waxaa ku baaqay dowladaha ingiriiska iyo faransiiska halka safiirka rushia u fadhiyay qaramada midoobay vitali jurkin uu cambaareeyey kulanka isagoo ku tilmaamay olole brobagando ah kulanka degdega ee golaha ammaanka la filaya inay maanta ay ka yeeshaan dagaalka ka soconaya xalab ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib saadaashii xumeyd ee shalayto uu ka bixiyey colaadda syriya ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ugu qaabilsan syriya stephen demostura oo walaac ka muujiyey xaaladda dadka rayadka ah ee ku go'doonsan magaaladaasi ku dhowaad lix iyo toban kun oo qof ayaa waxa ay ka carareen guryahooda dagaaladii ugu dambeeyey ciidamada dowladda syriya ay ku qaadeen bariga magaalada xalab kumanaan kale ayaa laga yaabaa in ay barakacaan sida ay sheegtay qaramada midoobay halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington maanta ayaa markii ugu horreysay doorashada xubnaha aqalka hoose ay tahay ay ka bilaabatay magaalada muqdisho gaar ahaana kuraasta beelaha banaaduriga doorashadan ayaa waxa ay ka bilaabatay xarunta gaadiidka booliiska ee magaalada muqdisho oo ammaankeeda si aada loo adkeeyey waryaheena muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan goodhoweed nooga soo diray muqdisho doorashooyinka aqalka hoose ee beelaha banaadiriga ayaa maanta si rasmi ah uga bilowday magaalada muqdisho waxaana kursigii ugu horreeyey ku loolamay xasan maxamed nuur iyo mahad cabdalla cawad waxaana ku soo baxay guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamankii sagaalaad ee wakhtigiisu sii dhammaanayo mahad cabdalla cawad oo ku guulaystay konton cod halka musharaxii la tartamayey uu helay hal cod sida uu qeexayo guddoomiyaha guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban abuukaata cumar cabdulle dhegey musharaxiinta kale ah mahad cabdalle cawad iyo xasan maxamed nuur waxa ay ku kala codad kala heleen codadka ay kala heleen kala yihiin musharax mahad cabdalle cawad oo ku guulaystay konton cod halka musharax xasan maxamed nuur uu helay hal cod sidaas darteed natiijadii maanta doorashada waxaa ku guulaystay oo hordhaca ah musharax maxad cabdalle cawad guddoomiyaha guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban abukaata cumar dhegey ayaa sheegay in kuraasta beelaha banaadirigu ay ku tartamayaan ay yihiin toddoba kursi maantana laba kursi oo qura lagu baratamay halka maalmaha soo socdana ay dhici doonaan doorashooyinka kuraasta kale banaadiriga kuraastooda waa toddoba kursi laba unbaa maanta la qabtay waxaa nidaamku yahay in maalmaha kaleeto kuwa la qabanayo ayagana in laysugu yeero oo loo sameeyo golayn wax layidhaahdo oo musharaxiinta hor yimaadaan in dee la sawiro in la xareeyo ergadooda doorashadoodana la qabto marka maalmaha lagu soo aadeen sabtada iyo axadda waxaa dhici doona doorashooyin kaleeto oo ka mida toddobada kursi intii lasoo doortay waxay u baahan yihiin inay yimaadaan in la diiwaan geliyo in shahaadooyin la siiyo inay fadhiistaan oo isbartaan muddadaas ee lixda ilaa iyo toddobada ah ay ku soo dhammaystirmayaan oo ay fadhigooda ugu horreeya ku yeelanayaan waxaa ayagana socda doorashooyin badan oo kaleeto oo inta dhiman aan rajaynayn inay ku soo dhammaystirmaan ugu dambayntii guddoomiyaha guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban ayaa soo dhoweeyey hadalkii ka soo baxay xogayaha baarlamanka soomaaliya ee ku aadanaa in lixda bisha diseembar ee soo socota la qaban doono kulanka ugu horreeya ee baarlamanka tobnaad ee soomaaliya si aanay doorashooyinka uga dib dhicin sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kale maanta waxa ay ku beegan tahay maalintii horey guddiga doorashooyinka soomaaliya ay u qabteen in ay qabsoonto doorashada madaxweynaha laakiin isniintii ayaa madaxa guddiga doorashada dadban abukaate cumar dhegey uu ku dhawaaqay in ay dib u dhacday sababahay guddiga doorashooyinka u aaneeyeen dib u dhaca doorashada madaxweynaha ayaa waxaa ugu weyn iyadoo aysan soo dhammaystirmin doorashada xubnaha aqalka hoose oo dhowaanahanba ka socotay xarumaha maamul goboleedyada haddaba waryaha v o a ee bariga afrika jiil craig ayaa dib u dhaca doorashada musuq maasuqa hareeyey hanaanka doorashada iyo waxa ay uga dhigan tahay guud ahaana doorashada soomaaliya kala hadashay qaar ka mid a dadka wax falanqeeya warbixintan ayayna nairobi ka soo dirtay waa kan ismaaciil xuseen farjar oo soo jeediye hannaanka doorashada soomaaliya oo ah mid ku dhisan hab qabiil iyo ergogoboleed ayaa xubnaha awoodda u leh xulashada baarlamaanku waxay haatan soo doorteen in ka badan konton boqolkiiba xubnaha aqalka hoose iyo weliba tiro badan oo ka mid ah aqalka sare lama dooranayo madaxweynaha ilaa si rasmi ah loo soo wada doorto xubnaha baarlamaanka ee dhiman taas awgeed weli waxaa baarlamaanka soomaaliya uu u baahan yahay in uu wakhti u helo si uu u soo doorto madaxweynaha xiga ee soomaaliya cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo arrimaha soomaaliya
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada washington bisha novembar waa soddon sanadka laba kun lix iyo toban waxaan dhegaystayaal ka cudurdaaranaynaa in cilad farsamo oo na haysata guud ahaan laamaha kale ee v o da iyo v o a qaybtana soomaaligaba in ay na haysato intaa farsamadaasi iyo cilada farsameen haysataa laga xalinayo waxaan idin cayaaraynaa music aanu hore idinkugu diyaarinay oo u badan heeso soomaali ah
adigoo ahaaba dumaan lagu saarayaayo anaq marnawa imaysid ishoodkii waa la daadshay wanaaggii waa la xooro cambaa loo wada dareeray xaruuri adigoo aaba dumaan lagu saarayaayo anaq marnawa imaysid ishoodkii waa la daadshay wanaaggii waa la xooro xambaa loo wada dareeray haddaad xagiila hubaydho naftaada xalkeeda doonto marbaaxuuma ku xambaarsan haddaad xagiila hubaydho naftaada xalkeeda doonto marbaaxuuma ku xambaarsan xaqiiqiyana waa dhibaato xilligu waysdaba markaase isatan hortaya aloosay ciddiyo xidid waa ciddiyo xididna waa la diiday xaqiiqiyana waa dhibaato xilligu waysdaba markaase isatan hortaya aloosay ciddiyo xidid waa ciddiyo xididna waa la diiday
halkaa dhegeysti aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad haatan toos nooga dhegaysanaysaan magaalada washington ibraahimow wararkii iyo warbixinadii dhegaystayaashaa nagu talagalnay cillad farsamo oo naga haysata kombiyuutaradii isku xidreeyey hannaanka v o eda ay adeegsato oo cillad ay naga haysata darteed ayaa waxaan ka cudur daaranaynaa dhegaystayaasha in wararka iyo warbixinada nagu talagalnay mar alla markii cilladda farsamo la bixiyey xalkeeda la helinaan usoo tebin doon laakiin inta ka horraysa dhegaystayaashu wayna sugayaan marka muusikadan dabacsan iyo heesahan ayaa nagu bedelay oo ah c d kuwa ku duuban oo mar walba aanu cayaari karna dhinaca kale marka la fiiriyo marka waxaan filanaa dhegeystayaasheenna in ay cuduradaarkaasi ay naga qaataan heesahana ay nala dhegaystaan
wanaaga xumaa u qaadaa Xisaab- xisaabta maleelka xalay iskayga iyaan ka goyey xumaantaygu wadeen xajadu xajadu iyadagtaho agaaba aku dilaacay wanaaga xumaa u qaadaa xisaab xisaabta mayleylka xalay iskayga iyaan ka goyey dhammaantaygu wadeen cawiyo aadan baan ogayn shaydan qofba meelka xooro jannadii ceelkaga dhaxeeyeen cawiyo aadan baan ogayn shaydan qofba meelka xooro jannadii ceelkaga dhaxeeye xaqiiqiyan waa dhaato xilligu waysdamba markaasi isadan hortaya aloosaye egtiyo xidid waa egtiyo xidid waa la tiidin xaqiiqiyana waa dhibaato xilligu waysdaba markaasi isadan hortaya aloosay egtiyo xidid waa egtiyo xididna waa la diiday egtiyo xididna waa la diiday egtiyo xididna la diiday
xidigyahow adowa xerya sama ku noolban xidigyahow adowa xerya sama ku noolban isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xidigyahow adowa xerya sama ku noolban xidigyahow adowa xerya sama ku noolban isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xiskenii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xasiliye kalgacalkee xiskanii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xiskanii israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xasiliye kalgacalkee dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqotee xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu xidigyahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqotee raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn ada lagugu xoojee raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn raganimo la soo xulay oo aan xisaab layn ada lagugu xoojee ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnahayga kugu xidhano waan kugu xamdiyayaa ku xurmeeyey sidii waalid nahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa dhulka xareed xarfalaysiiyo cirka fadad ku xeeran dhulka xareed xarfalaysiiyo cirka fadad ku xeeran xilli barwaaqa dayaxii nuurkiisugu xidhay dhulka xareed xarfalaysiiyo cirka fadad ku xeeran dhulka xareed xarfalaysiiyo cirka fadad ku xeeran xilli barwaaqa dayaxii nuurkiisugu xidhay adaacuru xidhiidh
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan codkaasi hibe maxamed iyo heesihii ka horreeyey waxaan filaya inaad ku raaxaysateen inkastoo ay ciladi nagu khasabtay inaanu dhegaystayaashu cayaar ibraahinow haatanna khadkii ayaa soo noqday oo hanaankii farsamada ee qaldanaa waa la yaro saxay waxaanu mar kale dib u ambaqaadaynaa kaalimihii ka harsanaa idaacaddayada galabnimo qodobada idinku soo maqan aad maqli doontaana waxaa ku jira xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhawaataan warka caalamka oon mar kale idiin dulmarno wararka naga soo gaaraya magaalada jowhar ayaa sheegaya in guddiga doorashada dadban ee heer federaal uu gaaray go-aan dib loogu joojinayo doorashada koob iyo toban kursi oo ka harsanaa xubnaha aqalka hoose qeybta maamulka hirshabelle siday v o edu xaqiijiyeen xubno guddiga doorashada ka mid ah joojintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha hirshabelle uu faragelin toosa kusoo sameeyey shaqada loo igmaday guddiga doorashada muran xoog leh ayaa waxa uu maalmahanba ka taagnaa ergada mid ka mid ah kuraasta aan weli lagu tartamin ee aqalka hoose weli si rasmi ah ugama aanay hadlin guddiga doorashada heer federaal iyo maamulka hirshabelle oo lagu eedeynayo inuu qeyb ka yahay muranka taagan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa furay guddiga amniga doorashooyinka inay ilaaliyaan faragelin kasta oo lagu sameeyo odayaasha dhaqanka musharaxiinta iyo ergooyinka war qoraal oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu amray ciidamada nabadsugidda qaranka ee nisa inay joojiyaan faragelinta ay ku hayaan doorashada dadban ee ka socota gobolada dalka soomaaliya
guddoomiyihii hore ee gobolka massachusetts mid ramney oo ka mid ahaa siyaasiyiinta sida weyn u cambaareyn jiray madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa hadda ammaanay trump kadib kulan casho ah oo ay xalay wada yeesheen wadahadaladii xalay dhex maray isagiiyo donald trump ayuu mid ramni ku sheegay kuwo rajo xiise iyo soo jiidashoba leh hadalladaasi ayaa imaanaya sagaal bilood kadib markii uu ramni khudbadda uu jeediyey intii uu socday ololihii tartanka musharaxnimada xisbiga jamhuuriga uu ku taageeray musharaxiintii ugu dambeysay ee trump kula tartantay doorashadii- waa doorashooyinkiis reebreebka ahaa ee musharaxa xisbiga jamhuuriga golaha ammaanka ee qaramada midoobeyna maanta ayaa lagu wadaa in kulan deg deg ah uu ka yeesho dagaalka sii kordhaya ee ka socda magaalada xalab ee dalka suuriya kulanka ayaa waxaa ku baaqay dowladaha ingiriiska iyo faransiiska halka safiirka ruashiya u fadhiya qaramada midoobay vitali shurkin uu cambaareeyey kulanka isaga oo ku tilmaamay olole brobaganda kulanka degdega ee golaha ammaanka ee la filayo in maanta ay ka yeeshaan dagaalka xalab ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib saalaashii xumeyd ee uu shalaytu ka bixiyey colaadda syriya ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ugu qaabilsan syriya stephen demastura oo walaac ka muujiyey xaaladda dadka rayadka ah ee ku go'doonsan magaaladaasi ku dhowaad lix iyo toban kun oo qof ayaa waxay ka carareen guryahooda dagaaladii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda syriya ay ku qaadeen bariga magaalada xalab kumanaan kale ayaa laga yaabaa inay barakacaan sida ay sheegtay qaramada midoobay
kale galab wanaagsan meel kastoo aad nagala socotaan ururka u olo-oleeya la dagaalanka faafista viruska h i v ee sababa cudurka aidis ee marka lasoo gaabay la yidhaahdo avag ayaa ku qabtay munaasabada weyn magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika munaasabadaasi oo ay ku xusayaan maalinta wacyigelinta aidiska adduunka ee caalamiga ah ee ku beegan berito munaasabadan ayaa fursad lagu siiyey dad afrikaan ah oo la nool aidiska in ay ka sheekeeyaan noloshooda daren taylor ayaa warbixintan ka soo diray johannesburg waxaa inoo soo jeedinaya maxamed cabdi xasan
boqolaal qof ayaa ku sheekaysanaya masrax lagu magacaabo market oo ku yaalla magaalada johannesburg dadkii ayaa wada aamusay kadib markii goobta dadka lagala hadlo ay ka soo muuqatay haweenay dhuuban oo timo dheer mari valai waxay u dhalatay dalka kenya waxaanay halkan u joogtaa si ay dadka ula wadaagto sheekadeeda waana markii ugu horraysay ee ay sidaasi samayso sannadkii laba kun iyo labadii xanuun dheer kadib dhiig ayay iska qaaday kadibna waxay la fadhiisatay dhakhtarkeeda kaasi oo runta u sheegay Mary, you don't have hepatitis. You don't have cancer. But you are HIV positive. I am dumbfounded.
waxa uu igu yidhi mary ee cagaarshow ma qabtid kansarna ma qabtid ee waxaad qabtaa h i v waan yaabay haddii uu qof middi wadnaha iga gelin lahaa waxaan dareemi lahaa isla xanuunkaas aadka u badan ee aan dareemay marka warkan la ii sheegay I would not have felt pain as excruciating as the pain that I was feeling right at this moment.
valai waxay aaminsan tahay in caabuqa h i v-du uu la mid yahay sidii qof dil lagu xukumay My doctor, I screamed at him silently. You have metamorphosed into my judge, my jury.
dhakhtarkaygii si hoose ayaan ugu qayliyey waxaad igu noqotay xaakim xeerbeegti iyo kii xukunka dilka ah igu ridi lahaa daahii carada ayaa indhahayga qariyey inaan iska rogo ayaan rabay A curtain of rage comes over my eyes. I want to strangle him.
bilowgii sannadaha labada kun aidska waxa uu dilay malaayiin reer afrika ah tiro aad u yar ayaa galaangal u lahaa dawada cimriga dheeraysa ee a r v-ga loo yaqaano ilaa iyo hadda dadka h i v-ga qaba waxaa takoora qoysaskooda iyo saaxiibadood mary valaina waddadaas oo kale ayay ka baqaysaa The next seven months are the longest months that I have ever lived through. The days are long, they are gray. I feel hopeless.
toddobadii bilood ee xigay waxay ii ahayd kuwa ugu dheer ee aan weligay noolaaday maalmuhu way dhaadheeracayeen waxaan dareemay rajo la'aan iyo in aanan faa'iido lahayn inaan isdilo ayaan xitaa isku dayey I even attempt suicide and I become a former shadow of myself.
vilai waxay garowsan tahay in dawada a r v-ga ay hadda qaadato taasoo cudurkan la dagaalanta ay ku caawinayso inay sii noolaato hase yeeshee waxaa dadkii goobta joogay ay u sheegtay in hadalladii waalidiinteed iyo taageeradii ay iyaga ka heshay ay yihiin kuwa iyada badbaadiyey Ladies and gentlemen, isn't it amazing how the power of love can lift you?
mudanayaal iyo from marwooyin one level miyaysan wax wanaagsan ahayn sida awoodda jacaylku ay qof uga qaadi karto hal heer oo ay gaarsiin karto heer kale mahadsanidin Thank you.
michel warren oo ah madaxa hay-adda aafak oo ah hay-ad u dooda in dawada h i v-ga dadka cudurka qaba ay helaan ayaa waxauu sheegay in ururada isku dayeen cudurka h i v-ga ay ka hortagaan ay inta badan yaraystaan awoodda ah in qofka cudurka qaba uu arrintiisa ka sheekeeyo arrintaas oo ah hab fayraskan lagula dagaalami karo I think the great successes in the AIDS response in Africa and around the world have been when we took a step back.
waxaan u malaynayaa in guusha ugu weyn ee afrika iyo caalamkaba cudurka h i v-ga laga gaadhay ay tahay marka innagoo ah howlwadeennada caafimaadku aan fadhiisanno oo aan sheekada dadka xanuunsanaya dhegaysanno ayuu yidhi waxa uu sheegay in qof walba uu kaalin ku leeyahay fiditaanka cudurkan taasoo ah mid wanaagsan amaba mid xun markii dad badani ay arrintooda ka hadlaan waa marka ay dunidu si weyn uga jawaabayso ka hortagga cudurkan taasina waxay soo dhoweynaysaa in aidska laga adkaado maxamed cabdi xasan ayaa inoo soo koobayay warbixintii waryaha v o a daren taylor uu ka soo diray magaalada johannesburg
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada dooda gaban waa kan waryaheena magaalada nairobi yaasin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ka eegayno dadaal fara badan oo dowladda federaalka ay haatan ay ugu jirto sidii dib loogu soo celin lahaa hantida qaranka iyo midii ay dadku lahaayeen walow hay-adaha garsoorka weli aanay u dhammaystirnayn marka la eego qaabka loo xalliyo dhulka waxyaabaha dhaliyey weliba siiba magaalada caasimadda iyo meelo kaloo dalka ka mida dhulka la kala haysto ama sidayaabaha khaldan loo kala qaatay ayaa waxay dhici kartaa in ay fikrado kala duwan dadku ka qabaan baylot nuur aadan nuur oo xildhibaan horey u ahaan jiray baarlamaanka kana soo shaqeeyey howlo badan oo dhinaca xalinta ku saabsan dhulka iyo jaamac kulmiye xashi oo isaguna ku xeel dheer arrimaha xalinta dhulka iyo weliba khilaafaadka waxaan ku bilaabayaa baylot nuur aadan nuur horta waxaa weeyaan mataqaana yacni waddankan waddan burburi waayo oo distruction ka dhacay oo aan til- tilmaan aan lahayn meesha waxaa dhacday shirka imbagati ayaa qodobo ka soo baxay oo lix ah oo ah arinta xalinta khilaafaadka dhulka waxa federaalka waxaas oo kale ah waxay ahayd in la fuliyo min dowladda cabdulaahi yuusuf oo caligeedii ka mid ahaa ilaa iyo sheekh shariif ilaa iyo haddeertan xasan sheekh yimid aniga waxaa iila muuqataaba horta inaan waxaas laisku wareejinin baa laisu sheegin baarlamaanka wax badan waa laga hadlay dowladdaani madaxweynaha dhowr jeer oo ka hadlay in la xallin doono laakiin ilaa ay haddeertaan horta waddanka waa dad la-aan dad waddanka ka shaqeeya beenta soomaalida isu sheegaysa waxaa ka mid ah shaqaale ma jiro oo waaye arag ah waddankii dadkii hore u shaqeyn jiray waa tay yaaceen inta joogtana way cabsanayaan oo- oo ururadan argixisada ay ka baqayaan marka waxaa maqan geeb weyn waxaa jira yaa hawshii fulinaya oo cadaaladda ahayd amba xalinta khilaafaadka ahayd dad la-aana jirto waddanka ummaddu way nool yihiin laakiin takhasus la-aan ayaa meesha ka muuqata jaamac ee kulane muddo ayaad ku dhex jirtay arrimahan dhulka ee ku qabso ku qadimaysid iyo dukumiintiyadan la isdhaafinayo maxay tahay ee dhibka ugu weyna dareenta bismillaahi raxmaan raxiim horta marka ugu horeysa anigu aniga aan laftigayga jaamaca ayaa waxay igu dhacday in aniga dhul aan leeyahay iyo guryo aan leeyahay een, laga soo samaystay sharciyo been abuura meel la yidhaha suuq la yidhaha cabdilla shideeye oo wax- warqadaha faltificationka engineeria la iska soo samaysanhayaa waxaa la iska soo samaysanhayaa een, dhagtar oo dhakhtar oo dadka qalaya qalitaana waxaa la iska soo samaysanahayaa ee, warqadihii dhulkii oo qofkii hadduu guri degan yahay ama boos ka banaan arko ama meel xoogaa dayacan arko warqad buu isaga soo samaysanahayaa markiiba wuxuu la tegaya cabdilashiday kusoo samaysanahayaa waxaan hadda ka hor la- aad iyo aad ula yaabay oon arkay een, sawir uu soo sameeyey een, aamiin caamir oo ah dadkii dayaas baradaha soo looqdeen oo waddanka kusoo noqdeen hana yimaadeen muqdisho waa nabad iyo dadkii oo banaanka taagan oo la guryahanaga waa la ista xagee ku noqonaa baylod nuur waxaa la soo qaaday baarlamaankii iyo adiguna waad ka hadashay ilaa iyo xeerka ee, xeerkii la sameeyey ama xadqarameedkii inaan lagu dhaqmin maxaad qabateen marka la eego arrimahan haatan ee kulane uu soo jeedinayo si dadku ay markaasi dib ugu soo noqdaan caasimadii oo hantidii iyo waxyaabihii ay lahaayeen ay ku helaan horta meesha wax documenti oo maqan documenti ahaan waxay qoraal way jiraan dadkii fulin lahaa ayaa maqan dadkiina waxay tahay hadda waxyaaban uu ka hadlaayo odayga oo ah bilelqaysi waxaan iyo ani mar mar waxaan isleeyahay waddankan wax u baahan yahay waxaan la yidhahda anti corruptionki waxaas waa maqan lahaa laakiin aniga sida ila tahayba waxaa loo baahan yahay waxa la yidhahda commission oo la dagaalanka falsificationka sababta waxaa arkaysa waxay bilelqaysan kitaabka qur-aanka say rabaan inay u fasirtaan maxaa ku haray marka adiga aad sugaysaaba guriga ka hadlaynaa for the last tobankii sano hadda weligii ma maqal maxkamad soomaali ah ayaa falsification dad loo geeyba ma maqal waana waddankana waa falsification hadda suuqa uu sheegaya oo kalaa dokumentiga dowladda tii canshuurta lagu qaaday ani haddaan rabo maanta inaan canshuur qaada cabdilshiide intaga jidkan istaaga canshuurta milshiibidaan goosana qof lagu qabanayana ma lahan marka waxaa weeyaan taas horta waa in horta lagu laabta hay-adaha hadda baarlamaanka iyo hal in falsificationka meel la saaro ee sida uu bayloodku sheegayo een, burbur guud baa dhacay laakiin waxunbaa dhisan oo haatan in laga shaqeeyo u baahan Ee, maxaa een, adigu haddii aad ka mid tahay dadka hantidooda jecel la soo celiyo kuu muuqanaya haatan Een, waxaa weeye horta injineerku waa mahadsan yahay Een, waxaana jirta mar wadamo badan baa burburay burburkoodii markay burbureenna waxaa laga soo bilaabay bayskii koowaad laga soo bilaabay dalku inuu dib u dhismo iyo dib u heshiisiin bay ahayd iyo in hantidii laysu cesho mar haddaan dowladdii qofka waxaa la yidhi ninbaa qodax waxaa la yidhi dabada ka mudda midna waxay ka mudda lowga waxaa la yidhi laba qodob hatee lagaa horbixiya walba midda dabada iga bixiyo fariiste marka salka ugu horeeya oo wadanka ku fariisan karo oo nabad lagu heli karo oo dadku ku heshiin karaan oo walaalnimo lagu soo lagu soo noqon karo oo dal- dadku dib ugu soo noqon karaan wadankii waxaa weeye hantida in la isu cesho maguurtada ahayd sidaasaan anigu qabaa aniga waxaan ku darayaa meeshan waxaa bilalqaysiga guri waa ka tegay gobolaa la bilalqaysanaya federaalkiyaa laisku bilalqaysanaya la rabaa in laisku bilalqaysto meeshan waxaa waaye marmarna dimuqraatiyad waa dimuqraatiyad soomaaliya waxay u baahan tahay dimuqraatiyad oo bir ah gacan adiga madaxweynahani inuu is adkeeyo oo jiljilaaci iyo waxaas aysan imaan soomaali marar qaarkood waxay ku leedahay waqtiyada qaarkooda gacan bir ah oo ah bir wadani ah gacan bir wadaninimad ah ay u baahan tahay waxaa dhulkaani waa la soo celin karaa waxay u baahan tahay go-aan iyo yacni sharciga waa yaalla go-aan la dabagalo oo maalin kastaba laga shaqeeyo ee rajo badan baa jirta sida uu tilmaamayo dad badan baa hantidoodii loo celiyey oo haddana ee maxkamadihii way shaqaynayaan maxaa arrintaa ku diidanta Een arrintaa waxaa ku diidanahay weli horta sida anaga qalbiga annaga aan jecel lahay ama injineerka uu jecel yahay ama ay dowladduba jeceshahay iyo ficilka meesha yaalla waa wax kala fog suma dhowa dowladda waxqabadkeeda koowaad annaga waxaan ka rabnay inay dib u celin hantida dadka dib u celiso oo guddi baarlamaan iyo guddi odayaal guurtiya ay samayso maxkamad garsoora oo cadaaladana ay samayso ay markaas dabagal weyn u samayso dowladda laftigeeda ay arrintaa kor kasii ilaaliso intaasoo dhan ayagoo jirta haddana ay kor kasii ilaaliso oo dadka hantidooda dib loogu cesho dadka haddaan hantidooda dib loogu celin waddanka weliga ma dhismahay horta dadna dad fiican waay dad guryi dad haysta oo qofkooda markuu imaado si walaaltinima sharaf ku wareejiya waa jiraan dadna waxaa waaye dad documenti dad u samaysto oo raba dad inay dhacaan marka waxaa waaye horta hoteelada qaar waxaa loo degaya cabsi xagga amniga waa jiri jirtay had dad badan baa guryahood ku laabtay iyo yacni tan oo ah yacni guryaha la haysto oo sharci darada lagu haysto meeshan waxaan jirin maxkamadda la sheegaya qaadiyaasha la sheegay anaga maba naqaan sha- jaamacaday kasoo wada baxeen ma iyaga naftirkooda maqaar bilaqaa ku jira sababto waxaa arkaysa xukunada dhacaya waxaa ku jiraba saan filayo dad iyaga naftirkooda shahaadooyin soo bilaqaystay ee waa tahay jaamaco haddaan idin dhex dhigo hal su-aal waxa weeyaan dadkiina hanti baa naga maqan leh oo inta badan ama beeraha ama dhulka sheeganaya waxaad arkaysaa qoys maalin walba odagii wax gadanayo wiilkii ku qabsanayo habartii ku qabsanayo dadkii xataa wareer gelinaya taa miyaan la odhan karin laftirkiinu een, dukumentigiinu ma saxna ama een, si wanaagsan oo xal ah wax ma gadataan Een, arrintaa lafteeda waxay ka tarjumaysaa xaqiiqda markii la fiiriyo qofka wax gadanahaya oo la soo wareegahaya kan gadanahaya lama rabo kan la soo wareegahaya oo hanti maguurtaa gadanaya horta inuu iska hubiyo wixii dokumentiga qofka wata qaabkii ay ku soo gashay dhammaantood inuu iska hubiyo wax sharciyeysan oo maxkamadaysan hadduu- haddii- mar haddii cabdilashideeye shaqaynayo maxkamadihii iyo wixii oo dhan, dowladduna cabdilashideye wax kama qabanayso sidaan aragnay waxaan u malaynayaa in cabdilashideyuu meel cashuur laga qaatana ma ahan meel dowladdu ay hadda ku xiran tahayna maaha sababta ay weli suuqaas u dhisayaanu garan la-aan waa suuqa soomaaliya burbura dowladda waxaan ka codsanaynaa suuqaas inay baabiiso aniga waxaa waay horta mu- carab waxay dhahdaan musiibata qowmin cinda qowmin fawaa'id meeshan waxaa la hadi jeer oday dhaqameed oday dhaqameedka mowqifkoodii dhulkan la kala haysto ma faa'iidaa ugu jirta iyaga in dhulka la kala haysto oo mataqaanaa hadi jeer inay ku jirjiraan shirarkaas oo yacni aysan wax ka qaban lahayn mas iika raallika cadaalad daradan meeshan waxaa waaye nin nin shaqadiis ka soo baxo himi jirto dowladdii dad la-aan hayso oday dhaqameedyadii ma qabyaaladaa ku jirto ma fulaynimaa ku jirto wax ay qabanayeen wadankii mal waan oday dhaqameeda lagu leeyahay marka waxaa meeshan waxaa waaya ilaah in laga baqo oo shareecada loo laabto oo dadka dhulka haysta horta damiirkood inuu siiyo dhul aysan lahayn inay iska dhiibaan taas horta xalliga koowaad ah qof dhul dad haysta intii loo tegi lahaa asiga inuu iska dhiiba haddii la waayana waa in wadanka uu jiraa garsoor iyo cadaalad iyo amni fulinaya arrintaas aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahayn baylot nuur aadan nuur oo horey xildhibaan baarlamaanka uga tirsanaa iyo jaamac kulan xaashi oo ka mida dadka ku xeesha dheer xalinta khilaafaadka siiba dhulka barnaamijka mid lamida intaan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo xubinta dooda gaaban magaalada nairobi kusoo diyaariyey halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal sheeko xariirada oo ah habsuugaaneed caan ah oo dunida oo idin laga yaqaanay jaadad dhowra ayay u kala baxdaa qaar baa ku saabsan dhismaha dunida iyo ifafaalooyinka maalin walba ay indhuhu qabtaan sida cirka dhulka daruuraha roobka xidigaha qorraxda dayaxa habeenka dhalaarta iyo wixii la mid ah qaar baa ku saabsan dadqalatooyinka sida dhegdheer qaar kalena madax malahayga mala awaala sida boqoradii soomaalida ee araweelo la odhan jiray maansayahankii hore ee soomaaliyeed wuxuu weligiisba ogsoonaa qiimaha suugaaneed ee adeegsiga sheeka xariirada ku jira taana waxaa markhaati u noqon kara sheeka xariirada badanaa ay soomaalidu wada taqaan waa qayb libaax sheekada ku magaca dheer ee dhacday habar dugaag oo idil maalintii ay hashu soo dhex martay waxaa la yidhi libaax oo boqorka dugaagga ayaa ugu horrayntiiba wuxuu u yeedhay dhurwaa si hasha hilbaheeda loo qaybsado wuxuu ku yidhi waryaa dhurwaayow hasha hilibkeeda noo qaybi kiina isaga oo aan wax badan ku maqnaan ayuu yidhi waa tahay boqorow hasha ma bar mase bar bar adigaa leh barka kalena intayada kale ayaa leh dabadeedna intuu qaybtaas qawaday ayuu libaaxii aad u carooday markaas buu dharbaaxa xoog badan dhurwaagii ku gaggabiyey taasoo uu ishiisii midige ku waayey markaas buu si aysan mid labaadi ugu dhicin halhaleel goobtii uga cararay isaga oo ay ili maqan tahay dhiiggu uu gobo leeyahay diihaalna uu u dheeryahay libaaxii oo dhiif awgeed macyaha isku lisaaya ayaa kolkaa dawaca u yeedhay wuxuu ku amray bal iyaduna inay hasha hilbaheeda habar dugaag u qaybiso say waa wixii dhiifoonayde hawlaarsan intay tidhi ayay qaybintii ku dhaqaaqday waxay tidhi abti hasha ma bar mase bar bar adigaa leh hasha ma dalool mase dalool dalool adigaa leh hasha ma waax mase waax waax adigaa leh hasha ma falar mase falar falar adigaa leh hasha ma rimic mase rimic rimic adigaa leh abti hasha wada qaado libaaxii oo farxad la kala batay wax qaybintii dawacadana u bogay ayaa iyadii su-aal weydiiyey wuxuu ku yidhi dayooy yaa sidaan qaybta wacan kuu baray markaas bay ku jawaabtay isha cumar ka lulaata ayaa i bartay sheeka xariiradaas maansayahanadii soomaaliyeed ee inta gabayga u roogay wax ku tusaaleeyey waxaa ugu magac dheera allaha u naxariistay xuseen maxamuud faarax oo xuseen dhiqle loo yiqiin waa ninkii muddada dheer sayid maxamed xoghayaha warfaafinta ula meel joogay ee maansooyinkiisa mar qura kolkuu u mariyo isagu dabadeed daraawiishta sii qaybsiin jiray tan iyo dhallaannimo weligiisba wuxuu ahaa guryaha reer sayid nin ka tirsan jabkii dariiqo kadibna wuxuu ka mid ahaa raggii hogaamiyaha la qaxay ee markii dambe buurta iimay la tegey diseembar kun iyo sagaal boqol iyo labaatankiina wuxuu ku jiray nimankii iilka dhigay ee xabaashiisii inta dul ganoodsaday ay ilmadu gobolaysay goroyo gabar u dhacay waa tii ay dabadeed daraawiishi noqotay waatay kala firiirtay gaaggii ka haray waatay iniba meel afka saartay qaar nugaal iskaga soo noqda qaar bay dhaba ka cidgala hara doolood ama hare xagarey qaar u baynuuna nin waliba halkuu islahaa waad ku nabadgeli waatuu u dhaqaaqay waxaase jiray qayb kale oo inay dagaamadaas dib ugu soo noqoto lafaheeda uga baqday waa aqalka madaxtooyadii daraawiisheed intii ka tirsanayd ama lagu tirinayay waa reer sayid ama waa reer xasan nuur oo ingiriis xabashi talyaani iyo soomaaliba ay raadinayaan wiil iyo waayeelna koodii gacan lagu dhigo aan dhiiggiisa dhulka loo oggolaadeen sheekh yuusuf cabdilla xasan oo ay sayidka walaalo ahaayeen iyo xuseen deqle ayaa u odayaala iyaga iyo raggii kale markay tashadeenna waxay goosteen ingiriis iyo talyaani intii laga iibsan lahaa soomaali oo idilba inay ka raadgataan oo maatadooda galbeed iyo gindir ay la qabtaan waxay doorteen inay magan galaan caruuse iyo reer daadhi oo ahaa qoyskii u talin jiray inkastoo kolkii hore si wacan loo qabtay haddana maalmo kadib baa gardarraysi lagu bilaabay haddiiba wixii gacmahooda dab ku harsanaa ayaa laga meersaday markii dambena dumarkii ay wateen baa loo soo dhigtay iyada oo aan cidna la weydiisan yaa naado buraale cabdi cumar hortooda lagu guursaday cali diniiqa oo ka mid ahaa madaxdii sare ee caruusada ayaa aqal iska gashaday qurux haddii la yidhaahdo waa qoftii daraawiish ugu haysatay waa afadii khaliif sheekh cabdille u dhexe jirtay ee markuu ka dhintay uu sayidku ka dumaalay isna maalintaas wax yar ka hor uu ka geeriyooday taas iyagoo ku ciil qaba ayaa maalintii dambe duqi caruuse oo idin u boqranaa nuux maxamed daadhi waxaa hunguri ka galay jamaal sheekh cabdille oo ay sayidka walaalo ahaayeen walaalkeed sheekh yuusuf dheere ayuu abbaarayoo weydiistay isna intuu malaha naftiisa uga yaabay ayuu halhaleel iyo tashi la-aan ku siiyey maxayse ugu taallaa markii arrinta loo sheegay iyadii baa iska soo taagtay iyadii baa sina loo marsiin kari waayo nuux daadhi sidaas kuma uu harine wuxuu u yeeray xuseen daqle oo ay la ahayd inaan jamaacad waxba ka diidi doonin sidii ay walaalkeed wax uga diiday show xuseenna meel xun bay ka maraysaa oo gabadhaba isagaa ka daran waxay caruusi ku fashay waa ninka ceelqaba kuna hamiyaaya maruun siduu uga aarsan lahaa ha yeeshee maalintaas nin ay maya u bannaanayd muu ahayn wuxuu garaysan waayey naado buraale habkii looga booliyey iyo sida fudud ee la rabo in jamaadna loogala meero waxaa isula ekaaday xoog sheegadka lagula xaajoonayo iyo sheeka xariiradii qayb libaax markaas buu tala mooday waxaa laga raba inaanu hagaag u oggolaan hagaagna u diidin maya iyo haatoona inaan laga maqlin isla markaasna cadhada laabtiisa buuxisay uu caruusa dhab u dareensiiyo cishadaas buu tiriyey gabagan aanu qayb ka mida welin doono ee suugaanta soomaalidu ay ku faani karayso haddiiba maalin uun inta suugaamaha la tartansiiyo midda soomaalida lagu soo daro allah u naxariistay xuseen daqile oo dawacadii sheeka xariirada iska dhigaya nuuc daadhina libaaxii ka dhigaya ayaa wuxuu ku garnaqsaday qayaashow libaax baa dhurwaa qaybi yidhi soore wuxuu yidhi hilbaha jeex balqalo qoon dhan baa nahaye markaasuu qababaalihii qoonsaduu dilay dharbaaxuu ilkaga soo qaaday uu hoor ka soo qubay afqashuushla goortuu dhintuu sii qataabsaday qabaruursi iyo ohin buu qoondunuunucay dawucuu kalkaa soo qabsaday sida qisaaseede iyadoo qarqari buu ilkaha qoorqabkii xoqaye wuxuu yidhi qanjaafula xumeey tali qadaarkaaga adeer gacanle qaar iyo dalool qaaxa iyo feero qumud iyo baruur iyo leg iyo qowdhihii kuruska kuu wada qorsheeyaya islow neefka wada qaado markaasuu wixii qaday qabsaday qoobabkadafleeye waxaa la yidhi qabiil male dayoy qayliyaha aare innagoo quruundhana maxaa qada inoo diiday warqacdii hore haddaan deeyey kobtii weelku sii qulushay barbaa kuu qismo ah waa wuxuu eeday qaaryara eh aniguna u dhaasaan ahoo lee qulqulatay duqiinoo qab weynaa wakaa qooqa loo dilay qadarkii ilaahya rabbaan quud ka sugayaay qudheedaan u yaabaya miyaan idin qasaarteeyey warmaanoon qudraba haynin baa qabash ka soo waaqsan anna qayb libaax weeye taad igu qasbaysaanee dadka igu qoslayiyo kobtaan ka qalbi diidayo qadayey adduunye uma socon waad ii qaharteen qadankii dariiqiyo haddaan qadiimo dii waayey labadii qofee nagaga haray qaafadii dumarka tii quruxda roonayd hadday cali la qooqayso qudhoo keliya baa nagu hadhay oo qalabku noo yiile tanna qaata naadaba rag bay qaac u shidatahay tashigiisu siduu ahaa xuseen dhiqle toos wax uma diidin toosna wax uma oggolaan wuxuuse tiriya gabaygaas qayb libaax la baxay oo noqday nuux daadhi gabay hakiyey jamaal sheekh cabdillana bililqaysigii lala maaganaa ay kaga badbaaday dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaajaha ayaana soo jeedinaya barnaamijka dhaqanka iyo hidaha halka aad kala socoteenna waa washington idaacaddeenna intaas ay ku dhan tahay waa ibraahim xasan daandurey iyo caashucuud oo idin le nabadgelyo